إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday dagaalo ka dhacay duleedka kismaayo ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee degmada waajid laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada afgooye shabeellaha hoose maleeshiyaad hubaysan ayaa dabqabadsiiyey guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala gobolka galgaduud gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa fariin hanjabaad ah u diray gudoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa sheegtay inay muhiim tahay in etoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya kulmaysatada magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalk ku iideeyey in maraakiibta shisheeye ay u beelihiyeen kheyraadka badda xaflad ballaaran oo lagu furayey farac ka mid ah mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday degmada jamaame آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday dagaalo ka dhacay duleedka kismaayo warkan iyo warar kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo habeenkii xalay dagaalo culus ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee degmada waajid waxaa inoo haya haashim in ka badan boqol iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaaladan oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo huwan ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo ayaa waxaa ugu dambayntii ku jabay ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo dhaxlay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan konton iyo kow askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa ku nafwaayay dagaalka halka sidoo kalena toddobaatan kale ay ku dhaawacmeen qaar ka mid a meydadka askarta maamulka jubbaland ayaa bilqan goobihii lagu dagaalamay ee duleedka magaalada kismaayo ciidamadii ka badbaaday dagaalka ayaa iyaga oon dheg la qabta lahayn waxay toos u galeen magaalada kismaayo goobihii ay dagaaladu ka dhaceen ee duleedka magaalada kismaayo ayaana waxaa gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weerar toosa waxay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose xalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk waxa ay ka fuliyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaana ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay degmada afgooye isla shabeellada hoose shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax culus la beegsadeen kolonya ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaasoo ku socdaalayay aagga deegaanka laanta buuro ee duleedka magaalada afgooye gaaritow ah ayuuna qarax u haleelay kaas oo goobta ku gubtay halka ciidankii saarna ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka bakoolna xalay rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal toosa ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay maleeshiyaad hubaysan ayaa dabqabadsiiyey guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala gobolka galgaduud warkani mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya waxaa faraha kasii baxaysa xaaladda qeybo ka mid ah gobolka galgaduud oo ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka socdeen dagaallo u dhexeeya maleeshiyo beelad wadadega gobolkaas maleeshiya u abaabulan hab qabiil ayaa weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kuwaasi oo geystay khasaare hantiyeed ilaa toddoba guri oo ay lahayn dad rayid ah ayay guween maleeshiyo beeledyada ku dagaalamaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya bulshada oo wajahaya kulaylo iyo biyola-aan ayaa waxaa iminkan ugu darsoomay in guryaha laga gubo ceelashan laga duugo sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a odayaasha deegaanka dhibaatada ka dhacday isagoona ku baaqay in colaadda la joojiyo waa kan isagoo ka waramaya arrimahaas ilaa toddoba guri baa la gubay ilaa toddoba goobood baa la gubay walowba qaar la darshay oo qaar waxoon laga cayniiyey maanta oo abaar lagu jiro ayaa gurihii layska gubaya ceelashii layska xabaalay barkadiina layska xabaalaya aad baan uga xumahay runtii arrintaas marka waxaan leeyahay walaalayaal haysdilinina haystooxinina haysqandaraynina dhibaatsana aaba isdishay ama aabbaha aad dilay ama walaalka aad dilay ama walaashiis walaalka aad dishay cabsi iyo ruucbi iyo cadaabka ilaahay iyo baqitaan iyo maadasho ayaa ku dambayday in lagu dilo marka waxaan leeyahay kuwa ilaahay subxaana watacaala guryahooda la gubana bedel khayrka baan leena ilaahay ha siiyo oo kulaha waxmana runtii waxaa lay dadka marasaa ku dhaawacweena waxaa la ilaahay wax khayr ka qaba ha siiyo ha u caafimaasho xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiinta ayaa sheegay in etoobiya ay ka dambayso dagaal beleedyada meelaha qaar ka dhacaya iyadoona u maraysa isku dirka qabaa'ilka dadka dowladda federaalka ka mid ah iyo maamul goboleedyada gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa fariin hanjabaad ah u diray gudoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho warkani waxaa inoo haya cali aadan saalax cali maxamuud oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa fariin hanjabaad ah u diray gudoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho wuxuu sheegay in gudoomiyihii lagu arko isaga oo warbaahinta la hadlaya islamarkaana diidan xukun kasoo baxay maxkamadda gobolka banaadir isaga oo sheegaya inaysan soo wargelinin maxkamadda gudoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho ayaa wuxuu yiri shaqadooda waxay ku eg tahay oo keliya nadaafada magaalada warkan ayaa muujinaya sida ay siiga warqabeen maamulka dowlada federaalka mid walbana isaga oo laaluusha qaadanaya uu fuliyo danihiis gaarka ah gudoomiye degma ee inta dhul yimaada shir jaraa'id ku qabta ee dhahaya maxkamadduna ma soo wargelin gudoomiye degma waxaa mas-uuliyaddiisa ay tahay inuu nadaafad ka shaqeeyo ma aha inuu sharci ka shaqeeyo sharci mas-uuliyad kama saaro xaq uu leeyahay ma jirto shaqo uu ku leeyahana ma jirto gudoomiye degma waxaa laga rabaa inuu nadaafad ka shaqeeyo waxaan leenahay gudoomiyaasha degmooyinka ee inta yimaada dhahaya maxkamaduna ma soo wargelin maxkamad soo wargelinaysa ma jirto xukun maxkamadeed degmada guriga uu degan yahaa laga fuliha asiga aa laga saaraa maxaan rabnaa inaan u sheegno inay ogaadaan mas-uuliyaddaasna ay qaataan ciddii arrintaas ka hor timaadana mas-uuliyadda iyadaa qaadan doonta waaranadoodaana la soo jaraa waana la xidhaa maxkamadaha dowlada federaalk ayaa bulshadu ku dhibaateeya dana gaar ah iyagoona qofkii u yimaada laaluush ka qaata waxna aanan u qabanin si mid kale laaluush looga qaato dowladda turkiga ayaa sheegtay inay muhiim tahay in etoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar xukuumadda ankara oo waayadii u dambeysay waday dhexdhexaadinta abiy axmed iyo xasan sheekh oo u dhexeeyey khilaaf salka ku haya is-afgaradkii xukuumadda adis ababa iyo maamulka somalilan ayaa sheegtay inay lama huraan tahay in itoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fiidan oo dhowaan booqasho ku tagay dalka jabuuti ayaa sheegay in itoobiya ay dadkeedu yihiin kuwa aad u badan haddana aanay haysanin wax bad ah sidaasi darteed horumarka dhaqaale ee itoobiya ay ku xiran tahay inay hesho marinbiyood wuxuu tilmaamay in xukuumadda ankara ay weli ka go-an tahay sii wadista ololaha dhexdhexaadinta itoobiya iyo dowladda federaalka si itoobiya ay badda u heshana ay tahay inay qaado dhabaha nabadda iyo wadahadallada sida uu warka u dhigay muhiimadda koowaad ee xukuumadda ankara xilligan ka leedahay geeska afrika ayuu wasiirka arrimaha dibadda turkiga wuxuu sheegay inay tahay in heshiis nabadeed ay gaaraan itoobiya iyo dowladda federaalka wuxuu aad ugu celceliyey muhiimadda ay xukuumadda ankara siinayso sidii itoobiya ay u heli laheyd marinbiyood ay isticmaasho taas beddelkeedana ay tahay in itoobiya ay qirato waxa uu ku tilmaamay midnimada dhuleed ee soomaaliya hadalkaas oo u muuqda mid lagu hagardaameynayo shacabka soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa galaangal xoogan ku leh soomaaliya iyadoo gacanta ku haysa ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka sida dekedda iyo garoonka waxaana ay soomaaliya ku leedahay ciidamo gaar ah oo loogu yeero gorgor kuwaasoo fuliya ajandaha xukuumadda ankara tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxay ankara u xusulduubaysaa inay heshiisiiso labada dhinac waxayna martigelisay shirar dhex maray itoobiya iyo dowladda federaalka kuwaasoo aan wax heshiis ah ka soo bixin ilaa iyo waqti xaadirkan kulluumaysatada magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku iideeyey in maraakiibta shisheeye ay u beylihiyeen kheyraadka badda tafaasiisha warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya sare ukac xagga qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada malayga lagu iibiyo ee ku yaalla magaalada muqdisho haweenay ka mid ah ganacsatada iibisa kalluunka ayaa waxa ay sheegtay in maraakiib shisheeye ay iska daabulanayaan khayraadka badda xilli iyagii ay ka baahan yihiin khayraadkooda waxaa qiimaha sare u kiciyey badda dowlada shisheeye maraakiibtooda aa ka kalluumaysanooyin dowlada shisheeyaana daldashaan qaali waxaana u keenay shiinaha badda ku jiraa layidhi maraakiib shiinaysa iyo maraakiib turkiya marka annaga baddeena in anaga maraakiib kalluumaysata isbaanisha ku jirto maraakiib hindiya ku jirto adducaya nooc adduweynaho dhawan dhacoyin dooyaha soo arkeen maraakiibta shisheeye doomanka badda ka kalluumaysanaya aa soo arkay shabaagaha ka jarayaan ee biyo ku furayaan maraakiib kalluumaysi annaga noola keeno dowladahan oo ka kalluumaysanaya shiinayska badda hadda layidhi ka kalluumayso waxay kaloo tilmaamtay in tani ay sababtay in waddamada shisheeye ee loo daabulay kheyraadka badda ay ka jaban yihiin qiimaha ay iyagu ku iibiyaan kalluunka
maraykanka aragoosta kiila aragoosta lix doolar ka joogtaa baddeenaa laga qaadayaa khayraadka baddeenaa laga ganacsanayaa marka waxaan rabnaa inaa anagii waa qal- anayaa ku qaltan oo muwaadinka ah isbeer hadda waxaa lagu cunayaa kiila aragoosta lix doolar maraykan kiila aragoosta lix doolar baddeeniyaa laga qaadanaya aragoostadayani soomaaliya oo la yaqaano aa la qaadanaya hadda soomaaliya annaga waxaan ku qaadanaynaa toban aragoostada ayana lix doolar kusii gadooyiin maraykanka dadka imaadaya soomaaliya noogu imaanaya muwaalintiinana leeyihin maraykanaa lix doolar la gadooyay beenaa lix doolar la gadooyaa marka annaga badda dowlada shisheeyaa daldalanayo waxaa loo sababeynaa maraakiibta shisheeye inay qaaligaan ayaga noo sababeen oo shacabka soomaaliyeed waxay ku noolaan lahaayeen ayagaa daldalanaya jamaladii baddaa la jibinooyaa oo kalluun ku xanoolaha ku dhali lahay ayagaa way way fuqsanayaan
nolosha qoysas badan ayaa laga maareeyaa iibinta kalluunka iyadoo dadyow badan ay u soo shaqo tagto goobaha lagu iibiyo kalluunka iyo noolayaasha kale ee badda laga soo jilaabto ayaa ka mid ah kheyraadka uu allah ku manaysa soomaaliya ee dhif iyo naadirka ku ah dunida inteeda kale taa beddelkeeda waxaa xeebaha soomaaliya ku sugan maraakiib shisheeye kuwa oo waddanka u jooga xaalufinta kheyraadkaas dowladda federaalka ayaana lagu eedeeyaa inay kheyraadkaasi baylah uga dhigtay maraakiibta shisheeye ee ku sugan soomaaliya warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xaflad ballaaran oo lagu furayey farac ka mid ah mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday degmada jamaame sida warbixinta xafladani uu kusoo gudbinayo zakariyo cumar waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen marti sharaf isugu jirtay culummo salaatiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ujeeddada munaasabadda ay ahayd daahfurka mu'asasada alxikma ee lagu barto xirfadaha taas oo laga hergeliyey degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose madasha ay ka dhacaysay munaasabadan oo ay ka soo qaybgaleen marti kala duwan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda sheekh cabdiwaaxid isxaaq oo ka mid ah culummada diinta islaamka oo ka qaybgelayay munaasabadda daahfurka mu'asasada alxikma ee degmada jamaame ayaa waxa uu tilmaamay ahamiyadda ay leedahay waxbarashada isagoona si gaar ah u xusay qoraalka iyo akhrinta in wax la akhriyo wax la qoro jahliga laga baxo waana runtii nimcooyin ilaahay uuna siiyo subxaanahu wa tacaala qofka hadduu wax akhrin karo waxna uu qori karo waa fadli aada u weyn laakiin dee qof aan waxba akhrin karin waxna qori karin waa ayaan darro wey marka mar haddii aayadihii ugu horrey ay ka hadlayaan in jahliga laga baxo oo allahu u leh iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra wa rabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka aayadahaas waxay ka hadlayaan runtii in jahliga laga baxa oo ummaddan seedaba ay tahay ummad aqoon leh oo thaqaafo leh oo xadaaro leh intaa kadib waxaa isna madasha ka hadlay maamulaha mu'asasada cusub ee alxikma ee laga hergeliyey degmada jamaame wuxuuna maamuluhu ka warbixiyey mu'asasada iyo waxyaabaha lagu baran doono haddaan u soo jeesto mu'asasadu maxay tahay waa mu'asaso oo tacliimulmihani ah waaye tacliimulmihani markii la leeyahayna waxay qabataa xirfadaha ayay qabataa xirfadahaasoo kala duduwan waxaana loogu talagalay xirfadaha ay qabato ama furuucdeeda haddaan wax ka tilmaamo waxaa ugu horeeyo caafimaadka oo isaguna ugu horeeyo iscaaful awali gargaarka degdega ugu horeeyo laakiin qaybaha caafimaadka oo dhan sidoo kale mu'asasadu waxay leedahay qayb ayadana ah tacliim almihani alkhiyaadi ama harqaanka waxaa jira qayb iyadana alqiraa'atu walkitaaba ah sidoo kale waxaa iyagana ka hadlay daahfurka mu'asasada alxikma ee degmada jamaame qaar ka mid ah salaadiintii ka soo qayb gashay munaasabadan gabdhuhu hadday harqaanka bartaan kow iyada naftooda intay gabadhu intay tagto shaarica oy nin harqaan waxaynaya u tagto ay maartay uu ka dadaalo bal isagoo indhaha firinayo uu cabirayo gabadhu iyada kow iyadaa dhabteeda cabiranaysaba iyadaa tolanaysa gabdhaha kale muslimaadkaana way anfacaysaa waxaan leenahay waa arrin lagu tillaabsaday oo ay ku tillaabsatay maktaba tarbiya tacliim oo aada iyo aada waxqabashada bulshada waxtar u ah iftiin u ah waxaan leenahay iyadani aada baan ugu mahad celinaynaa waxqabashada waxaad qabateen maadaama la yiri harqaan kombyuutar ilansaar kole waxaa u malaynaha mar dhexdeedna waa maqlaayay hataa cunto karinta ku jirtaa ugu dambayntii waxaa munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan soo xiray waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis waaliga ayaana kula dardaarmay bulshada inay ka faa'iidaystaan mu'asasada alxikma ee laga hergeliyey degmada jamaame isagoona tilmaamay sida ay muslimiinta mudnaan gaar ah u siin jireen waxbarashada guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaanu leeyahay in aan ka faa'iidaysano waxbarashada in aan ku dadaalno meelaha wax lagu baranaayo waxbarashadu meel fog fog baa loo aadi jiray maantana waxaa noo joogtaa guryaha noo noogu imaatay xaafada hortooda noogu furan tahay safarna uma gelayno marka in aan ku dadaalno aada iyo aada ugu dadaalno dadka fursaddan haysanen maanta inay ka faa'iidaystaan ay soo gaaraan baa doonaynaa maanta sacaddaan iyo halkan aan taagnahayna mu'asasada alxikma waa noo furan tahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaalaa mu'asasada alxikma ayaa waxa ay ka mid tahay mu'asasaadka ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ka furan tahay mu'asasada iyadoona ay ka qalinjibiyeen dufcaad kala duwan kuwaas oo soo bartay xirfadaha kala duwan ee lagu barto mu'asasada warkii alfurqaan fiidnimadan waa nageyntaa